بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عسر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu ljanaa'izi haadaa midkani kitaabu ljanaa'izi janaasooyinka kitaabkoodii weeyaan maydadka iyo janaasooyinka waxyaabihii ku saabsanaa ayuu kitaab yahay waa qeybtii ugu dambeysay salaada kullu mayitin mid dhinta dhammaantii kaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah yajibu waxaa waajibaya gasluhu la mayridiisa iyo wa takfiinuhu la kafanidiisa iyo wa salaatu tukasho calayhi korkiisa lagu tukado iyo wa dafnuhu la duugiddiisa ila shahiida shahiidkii ma ahane fii qitaalilkufaari gaalada dagaalkooda ku shahiiday oo ku dhintay iyo wasikda dhiciskii ma ahane idaa nasala markii uu soo dego oo uu soo baxo dhicisku mayitan isagoo ah mid dhintay qabla tamaami ashhurihi bilihiisa dhammaystirankiisa ka horna uu soo dego fa innahumaa labadoodaas shahiidka iyo dhiciska laa yuqasalaani la mayri mayo walaa yusallaa laguna tukan mayo caleyhimaa dushooda qof walba ee dhinta oo muslim ah oo muslimiinta ka mid a waxaa waajib noqonaya oo weliba farad fardulkifaaya ah qof walba ee maqlo qofkaa geeridiisa waxaa fardulkifaaya ku noqonaya in la mayro maydkaas oo la karfano haddana kafan la geliyo lagu tukado salaaddii janaasada kadibna la aaso haddii dadka qaar ka mid ah ay arrintaa u istaagaanna sida fardulkifaayaduba ay tahay inta kalena waajibkii wuu ka dhacayaa laba qol aan la dhaqayn baa jirta marka waa qofka shahiidka ah ee gaalada mgaalada dagaalkoodii ku dhintay kaas ma la dhaqayo dagaalkii gaalada ayuu ku dhintayoo dagaalkaas sababkii ayuu u dhintay ama gaal baa dilay qof kaleoo muslimaha ah si gafa u dilay iyo kama ah waxaa ku soo laabtay hubkiisii baabuurkii iyo gaadiidkii uu saarnaa buu ka dhacay si kastaba ha ku dhintee dagaalkaas inta lagu guda jiro qofkii ku dhintoo dagaalkaas sababkiisa u dhinta kaas ayaa la yidhaahdaa shahiide ma la mayrayo midkaas maxaa yeelay ilaabaaba ku tilmaamay inay yihiin kuwa nool oo aan dhimanba midda kale waxaa la muujinayaa waxaa la muujinayaa in uuba ka deeqtoomo in ay dad kaleba u duceeyaan ducadii dadka inuu ka maarmay ayaa la muujinayaayoo la caddaynayaa marka la leeyahay lagu tukan mayo maxaa yeelay salaadda janaasadu waaba duco maydkan loo ducaynayo duco loo ducaynayo weeyaan maydkan marka isaga waxba lagu tukan mayaa la yidhiyo in uusa uuba ka in dadkan kale ay u duceeyaan taas ayaaba la muujinayaa waxaan kaloo la dhaqayn markaasna dhiciskii yaraa ilmigii yaraa ee aan bila dhammaysan haddii uu soo baxo intaan bilihiisu dhammaan bilaha la sheegayahay sagaalkii bilood ma ahan waa intii ugu yarayd ee ilmuhu ay caloosha ku jiri kareen lix bilood weeyaan ilmiga yare dhiciska ee lix bilood ka hor soo baxay haddii asagoo aan noolayn oo uu mayda soo baxo lama mayrayo laguna tukan mayo saddex qaybood ayuu yeeshaa dhiciskii oo uu ka kooban yahay horta dhicis sida aan sheegnay waa ilmiga yaree lix bilood ka yar ku soo baxa ilmiga asagaa marka haddii nolol ay ka muuqato oo nolol calaamadeedba laga helo dhaqdhaqaaqii waxbaa lagu arkay wuu qayliyey isagoo jirkiisu dibaaxinaya iyo waxbaa la arkay nolol calaamadeed ba haddii laga helo dadka waaweyn buu lamid yahay oo caadiga ah waa la mayrayaa waa la karfanayaa waa lagu tukanayaa waana la aasayaa afartii baa u waajibaysaa haddii nolol calaamadeed aysan ka muuqan marka laakiin abuuristiisaa muuqato wuu sawracan yahay waa ilmay samaysanoo bini aadam suuradiisle iyo muuqaalkii salaada un baan lagu tukanayna saddexdii kaleba waa la iska rabaa waa la mayri waana la kafanayaa waana la aasayaa marba haddii uu sawracan yahayoo ilmagani uu suuraysan yahay waa qarsoonaatay oo marka abuuristiisuna ma muuqato maanta aad buu usii yar yahayoo maba sawirno oo weli sidii bini aadamkaba uma samaysna waanu iska cad sidaasa oo uma suuraysno xubnihii iyo muuqaalkii bini aadamkaba ma wada ma lahan waxaa la sunnaynayaa in la asturo oo maro inta lagu duubo haddana la aaso labadaas ayaa sunnaa wax u waajibay lama arko afartiiba laakiin sunnadu waxay tahay haddiiba abuuristiisu xataa aysan muuqan oo bini aadam ahaanba uusan u suuraysnayn weli in maro yar inta lagu duubo maradaas lagu kafanoo lagu duubo kadibna la aaso oo la asturo saddexdaa qaybood buu yeelanayaa dhicisku marka haddii uu marka kan ugu horeeya hadda uu kitaabku inuu sheegayo haddii uu soo baxo lixdii bilood ka hor wax nolol calaamadeedihiina aysan ka muuqan salaadii un baan lagu tukanayn laakiin intii kale oo axkaam ahayd wuu yeelanayaa wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaaratu alxayaati aw khafiyat wakhalquhu qad dahara famnac salaatan wasiwaaha actabira aw khafiyat ayضa fafiihi lam yajib ayضa fasatrun huma dafnun qad nudib abyaadaas ayaa lagu dabdiyaa kullu mayitin mid dhintay dhammaantii kaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida yajibu waxaa waajibaya gasluhu la mayridiisa iyo wa takfiinuhu la kafanidiisa iyo wa salaatu tukasho calayhi dushiisa lagu tukado iyo wa dafnuhu la aasidiisa in la duugo ila shahiida shahiidkii ma ahane fii qitaalilkufaari gaalada dagaalkooda ku shahiiday oo ku dhintay iyo wasiqda dhiciskii ma ahane idaa nasala markii uu soo dego uu soo baxo dhicisku mayitan xaal uu yahay kii dhintay qabla tamaami ashhurihi bilihiisa dhammaystirmidooda ka horna uu soo dego fa innahumaa labadoodaas shahiidka iyo iyo waxa weeyaan iyo dhiciskii laa yugasalaani lama mayrayo walaa yusallaa laguna tukan mayo calayhimaa dushooda afartaa arrimood baa u waajibaysaa la yidhi marka afartii baa mid mid loo sheegayaa wa aqallu guslilmeyti maydka la dhaqidiisa tan ugu yadhi tacmiimu jasadihi jirkiisa oo la kala gaarsiiyo weeye bilmaa'i biyaha maratan hal mar oo waaxidatan keliya bishardi an tazuula inay zuuliso maradaasi shardigeeda ayay ku kaafinaysaa canhu meyidka xaggiisa ay ka zuuliso al awsaakha wasakhihi allatii taasoo tamnacu reebaysay wusuula almaa'i biyaha gaaridoodoo ilaa jasadihi kan dhintay jirkiisa ay gaaraan bitilkal marati haddii ay ku zuulinayso weeyaan halkaa mar oo taas waxaa ugu yar mayrid la mayro maydka oo waajibkii uu ku dhacayaa in dhammaan jirkiisa oo dhan biyihii la kala gaarsiiyo oo hal mara sidaa biyaha loogu camimo waxaase shardiya maradaas biyaha lagu camimayaahi inay kala gaarsiiso maydka inay ka zuuliso dhammaan wasakhdii diidaysay iyo wax walba ee jirka korkiisa saarnaa oo biyuhu inay jirka gaaraan reebayay sidaas weeye wa aqallu guslilmayiti maydka dhintay la mayridiisa inta ugu yadhi tacmiimu jasadihi jirkiisii oo la kala gaarsiiyo oo lagu camimo weeye bilmaa'i biyaha maratan hal kalahoo waaxidatan keliya bishardi an tazuula inay ka zuusho shardigeeda canhu meyidka xaggiisa al awsaakhu al awsaakha ayuu qorayaa marka macnahaas bitilka almarati ayaa diidayso waxaa ku qurxoon al awsaakhu in la yidhaahdo faacilkii laga dhigo bishardi an tazuula inay ka zuusho shardigeeda canhu meyid ka dhintay xaggiisa al awsaakhu wasakyaalkii inay ka zuusho allatii taasoo tamnacu reebaysay wusuula almaa'i biyaha gaadhidooda ilaa jasadihi meyidka jirkiisa ay gaadhaan bitilka taas haddii ay ku zuulaysa wasakdaasi almarati ee marka ah halkaa marahee la dhaqay haddii wasakdii ay uga zuulayso ay uga go'ayso wasakdii jirka korkiisa ka saarnayd ee reebaysay qofkaan jirkiisa in biyuhu ay gaadhaan haddii halkaa mara ay ku go'ayso wasakdaasi hal mara ayaa kaafinaysa oo ugu yar weeyaan bishardi an tazuula inay ka zuusho la shardinteeda ayay ku ansaxaysaa in hal mara la mayro oo inta ugu yar ay ku noqonaysaa canhu canilmayiti maydka xaggiisa inay ka zuusho al awsaakhu wasakhyaalkii allatii taasoo tamnacu reebaysay wusuula almaa'i biyaha gaadhidooda ilaa jasadii jirkiisa ay gaadhaan bitilka taas haddii ay ku zuusho almarati ee marka ah inta ugu yari waa intaa intii ugu kaamilsanaydna waata wa akmaluhu akmalulgusli mayritaankaa kan ugu kaamilsani an yujlisa inuu fariisiyo weeye hu meyidkii alkaasilu kii dhaqayay maa'ilan xaal uu yahay kii u iigan oo u leexsan ilaa kafaahu qoortiisa dhinaca qoorqoor asagoo u yar iilan ayuu toosinayaa ayuu fariisinayaa wa yusnida haddana uu ku tiiriyo dahrahu dhabarkiisana uu ku tiiriyo jilibkiisa wa yumira haddana uu marmariyo yadahu gacantiisa calaa badnihi calooshiisa uu marmariyo liyukhrija si uu u soo saaro maa shaygii fiihi filbadni caloosha ku sugnaa oo min al adaa wasak ahaa suma markaa dabadeedna yaksila uu mayro sawatayhi labadiisa xuxun bikhirqatin good uu ku mayro amase calal khirqadaasoo calalkaasoo malfuufatin mid lagu duuduubaya calaa yadihi gacantiisa alyusraa ee bidix tuma markaa dabadeed yunadifu wuxuu nadiifinayaa qofkii mayrayay asnaanahu maydka ilkihiisa iyo wa min kharayhi labadiisa sandul iyo wa udunayhi labadiisa dhagood bisabaabatihi murugsatadiisa ayuu ku nadiifinayaa alyusraa ee bidix wayalifa inuu duuduubo weeyaan wa an yalifa inuu ku duuduubo calayhaa gacantii bidix likulli maratin mar kastaba khirqatan good inuu ku duuduubo waa marayar khirqadoo nadiifatan nadiifa aw naxwaha ama wixii lamida tuma markaa dabadeed yuwadi'ahu uu u weeso qaado kalxayi kii noolaa oo kale asagoo lamida tuma markaa kadibna yacummahu uu kala gaarsiiyo uu ku camimo bilmaa'i biyihii halaatha maraatin saddex mar wuxuu sheegayaa maydka sida loo mayro inta ugu yari horta waxaa weeyaan dhammaan jirkiisa oo dhan oo biyo la kala gaarsiiyo oo biyahaas lagu camimo hal mar ah haddii biyahaasi ay goynayaan wasakhdii iyo wax alla iyo wixii jirka ka saarnaayo diidayay biyuhu inay jirka gaaraan inta ugu yari waa intaa inta ugu kaamilsanina waxaa weeye intaan sheekhu hadda uu sheegay oo qofka maydka mayrayaah inuu soo fadhiisiiyo horta maydkii markii uu soo fadhiisiiyo si toosa caadi ugu wada fadhiisin mayee xoogaha asagoo jeega jeega u iilan ayuu soo fadhiisinayaa markaasuu maydka dhabarkiisii buu wuxuu ku tiirinayaa oo uu cuskinayaa jilibkiisii midig si uusan u soo dhicin ilaa lama fadhiisin karo keligiis un lama fadhiisin karee jilibkiisaa midig ayuu ka saarayaa halkaa dhabarka ah oo uu sidaa ugu yar tiirinayaa markaa kabacdi buu gacantiisii bidix wuxuu ka marmarinayaa caloosha dusheeda si ay u soo baxdo wasakda calooshiisa ku jirtaay si ay u soo baxdo oo kabacdi aan wax uga soo bixin markii la mayro kadib sidaas ayuu calooshiisa u riixayaa si wasakdaasi ay u soo baxdo iyo waxaa lihi waxaa calooshiisa ku jira haddii kale hadhowtii markii la mayro kadib in calooshiisa wax ka soo baxaan baa laga yaabaa intaa markii uu sameeyo sidaa calooshiisi uu u riixo gacantiisa u mariyo oo wixii soo bixi lahaa ay soo baxaan markaasuu haddana jeega jeega u seexinaya ilaa waxaa la rabaa in loo istinjeeyo labadan xuxun la dhaqo horay iyo gadaal weeyaane in la mayro ayaa la rabaaye iyo in alla iyo inta u dhowow najaasadu gaartaye gadaal buu u tiirinaya iyo jeega jeega u seexinaya marka markuu jeega jeega u seexiyo ayuu mayrayaa oo u istinjaynayaa wuxuuna isticmaalayaa calal ku duuban gacantiisa bidix waxunbuu ku duubayaa maro calalah ayuu gacanta ku duubanayaa oo iska xejinayaa weeyaan galaaftisyada iyo waxyaabahan gacanta la gashado unbaaba hadda calalkii looga kaaftoomay markii uu sidaas sameeyo marka uu u istinjeeyo ayuu haddana calal nadiifa oo kale ayuu inta soo qaato buu wuxuu ka helayaa gacantiisii bidix ama galaaftis iyo waxyaabahaasuuba gashanayaaba gacantii bidix gacantii bidix markii uu gashado ayuu fartiisaan dheer ee sabaabada la yidhaahdo ama murugsatada buu wuxuu ku nadiifinayaa maydka ilkihiisii iyo labada sandul iyo dhagaha iyo carradaasoo dhan buu u dhaqayaayo uu marmarinayaayo uu ku nadiifinayaa fartiisaas oo calalkii uu ku duuban yahay nadiifka ahaa mar walbaba maradaa nadiifka ayuu adeegsanayaa iyo maradaas wixii lamida kabacdi buu haddana u weese qaadayaa sida qofka nool loogu weese qaadi jiray oo kale weeseqaad kaamil ah ayuu u weese qaadayaa markii uu sida ugu weese qaado u diyaariyo kadib buu dhaqidii bilaabayaa marka biyihii buu kala gaarsiinayaa oo u camimayaa saddex mar ayuu sidaa ku mayrayaa intaas weeyaan inta uu hadda kitaab ka sheegay uu soo koobay wa akmaluhu akmalu lgusli mayritaanka kan u kaamilsan oo u dhammaystirani an yujlisa inuu fariisiyo weeyaan hu meyidkii alkaasilu kii mayraye maa'ilan asagoo iilan oo leexsan ilaa kafaahu qoortiisa u iilan isagoo sidaas gadaal gadaal ugu leexsan inuu soo fariisiyo weeyaan oo wayusnida uu cuskiyo dahrahu dhabarkiisana jilibkiisa uu cuskiyo uu ku tiiriyo wa yumira uu marmariyo yadahu gacantiisa calaa badnihi calooshiisa korkeeda uu marmariyo liyukhrija qofku si uu u soo saaro maa fiihi maa fi lbadni caloosha wixii ku sugnaado min aladaa wasak ahaa ama liyakhruja si uu u soo baxo maa fiihi caloosha wixii ku sugnaa oo min al adaa wasak ahaa weeyaan saxaradii iyo waxyaabahaas dhibka ah uma markaa bacdigeed yaqsilu wuxuu mayrayaa saw'atayhi labadiisa xuxun bikhirqatin karin buu ku mayrayaa calal amase good khirqadoo malfuufatin lagu duuduubay calaa yadihi gacantiisa alyusraa ee bidix isagoo calalkaasi uu ku duuban yahay gacantiisa bidix ayuu mayrayaa qubulkiisa iyo duburkiisa uma markaa dabadeed uu istinjada soo dhammeeyo yunadifu wuxuu nadiifinayaa asnaanahu ilkihiisa iyo wa minkarayhi labadiisa sandul iyo wa udunayhi labadiisa dhagood bisabaabatihi buu ku nadiifinayaa murugsatadiisa alyusraa ee bidix wayalifa haddana inuu ku duubo weeyaan calayhaa murugsatadii dusheeda likulli maratin mar kastaba khirqatan calal uu ku duubo khirqadoo nadiifatan nadiifa aw naxwahaa amase calalkaas wax lamida shay nadiifa inuu gacantii gashado uu ku duubo mar walbana uu sidaas u adeegsado weeyaan markuu ilkaha nadiifinayo iyo markuu sankiisa nadiifinayo iyo dhagaha iyo maradaas nadiifkaa inuu isticmaalo uma markaa dabadeed buu yuwadi'uhu u weesa qaadayaa mayidkii kalxayi qof nool oo kale asagoo lamida uma yacumuhu markaa kadib buu maydkii kala gaarsiinayaa oo uu ku camimayaa bilmaa'i biyah talaata maraatin saddex mar wa yakuunu waxaa ahaanaya fi lmarati marada aluulaa ee hore marka hore sidrun gob ow naxwu ama wixii lamida wa fi lakhiirati marka u dambeeyana waxaa ahaanaya qaliilun wax yar oo min kaafuurin geedka kaafuurka la yidhaahda ah wa yabda'u wuxuu ka bilaabayaa fi kulli maratin mar kasta oo min athalaati saddexda mar ka mida bigasli ra'sihi madaxiisa oo la mayro ayuu ka bilaabayaa wasunnatu sunnaduna waxay tahay tanshiifuhu maydka la qallajintiisa bacda tamaami gaslihi la mayridiisu markii ay dhammaystiranta kadib la qallajiyo waxyaabihii sunnooyinka ah buu ku sheegayaaye markii biyaha lagu camimo saddex mar la dhaqayo saddexdii mar ayaa waxaa sunna ahoo wanaagsan marka koobaad in lagu daro geedkan la yidhaahdo gobka geedka gobka la yidhaahdo iyo wax lamida baamiyaha iyo waxyaabahaas wasakda zuulinaya ayaa lagu darayaa waa waxyaabo goynaya wasakdii weeyaan marka u dambaysana waxaa lagu darayaa geedkan kaafuurka la yidhaahdo carfinaya kaafuur geed la yidhaahdo ayaa lagu darayaa oo aan biyaha doorinayn oo aad iyo aad aan u badnayn maxaa yeelay jirka ayuu adkeeyaabaa la yidhaahdaa oomada iyaa lamida korka ayay adkeynayaan waxyaabahaas mar walba ee la dhaqayo oo saddexdaa mar ka midana dhaqiddii wuxuu ka bilaabayaa madaxiisa madaxiisaas ayuu ka bilaabayaa wuxuu ku xejinayaa dhinaca midig oo qaybta horaa qoorta laga bilaabo ilaa iyo jeexaas midig oo qaybta horaa ayuu ku xejinayaa ilaa lugta laga gaaro haddana dhinacii bidix buu ku xejinayaa sidoo kale markaa kadib waa haddana garabkiisii midig laga bilaabo ilaa halkaas iyo lugihiisa laga gaaro ayuu mayrayaa haddana garabkii bidix laga bilaabo ilaa hoos sidaas ayuu kala tartiibinayaa marka sunnadu waa sidaas waa tahay wayakuunu waxaa ahaanaya fi lmarati marada iyo kolka aluulaa ee hore sidrun gob baa ahaanaya aw naxwuhu ama wixii lamida wa fi lakhiirati marka u dambaysana qaliilun wax yar baa ahaanayo min kaafuurin geedka kaafuurka la yidhaahda ah wa yabda'u wuxuu ka bilaabayaa fi kulli maratin mar kasta oo min athalaati saddexdii ka mid a bigasli ra'sihi maydka madaxiisa oo la mayro ayuu ka bilaabayaa wasunnatu sunnadu waxay tahay tanshiifuhu maydkii oo la qallajiyo bacda tamaami gaslihi la mayridiisu markii ay dhammaato kadib saddexdii maree lasoo sheegay markii la dhaqo dhaqmadii ay ku dhammaato kadib in la qallajiyo maydkii ayaa la sunnaynayaa maxaa yeelay waxaa laga cararayaa kafantii inay qoydo isagoo weli sidiisii u qoyan haddii kafantii la geliyo inay qoydo kafantii ayaa laga yaabaa marka si aan karfantu karfantu aysan u qoyin oo aysan karfantii u doorsoomin ayaa waxaa la sunnaynayaa in la qallajiyo isagoo dhan markii la qallajiyo kadibna in markaa kadib kafantii la geliyo halkaas waxaa ku dhammaaday marka waajibkii koobaad oo ahaa in la mayro qofka geeriyooday kan labaadoo ku xigaa waxay ahayd in la kafano taas ayuu ku sheegayaa wa yukafanu waxaa lagu kafanayaa maydkii dhintay fii maa shaygii yajuusu lahu lilmayiti maydka uu u bannaanaa fii xayaatihi noloshiisa waktigeedii lubsuhu inuu labistaayo wixii ay u bannaanayd oo min athiyaabi dhar ah walabyadu kii caddaaba afdalu ka fadli badan min hayrihi hayrkii walqadiimu maradii horraysay maro hore almaqsuulu ee la mayray baa awlaa ka habboon min aljadiidi kii cusbaa waxaa horta lagu kafanayaa qofka maradii ay u bannaanayd inuu xirto intii uu noolaa mare uusan xidhan karin intii uu noolaa markuu dhinto kadibna laguma kafani karo oo maxay tahay dharka xariirta la yidhaahdo raggu inay xirtaan waa xaraama uma banaana intay nool yihiin marka ay dhintaan kadibna laguma kafani karo marada xariirta ah maxaa yeelay intii uu noolaaba qofkani ma xidhan karin maradaas mare alla iyo maradii marka ay u bannaanayd inuu labisto uu xirto intii uu adduunyada joogay ee uu noolaa ayaa horta lagu kafanayaa waxaa sii fadli badan dharka cadcad nebiga amray calayhi salaatu wasalaam ilbasuu min hiyaabikum ulbiid waxaad gashataan oo aad marataan dharka kuwiisa cadcad wa kafiruu fiiha mawtaakum waxaadna ku asturtaan oo aad ku kafantaan mayd kuwiina dhintayna maryaha cadcad kafan uga dhiguu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dharka cadcad baa sii habboon marada hore weliba oo qadiimka ah oo duugga ah ee horay loo dhaqay baa waxay ka fiican tahay marada cusub in mara cadoo cusub lagu kafano waxaa ka fiican maro horay loo mayray in lagu kafano maxaa yeelay maradani mar walbaba way baaliyoobaysaa waa marown iska baaba'ayso dee ciidda hoosteeda carun iyo baaba iyo baaliyow baa u dambeeya marka qofkii nool mbaa dhar cusub qaatee tan ayaa u wanaagsan asaga maradaas wayukafanu waa lagu kafanayaa almayitu kii dhintay fiimaa shaygii yajuusu lahu ay u bannaanayd fii xayaatihi noloshiisa lubsuhu shaygaa la marashadiisu oo min athiyaabi dharkii ah wal abyadu kii caddaaba afdalu ka fadli badan min hayrihi hayrkii walqadiimu maradii horraysay ee horay duugga ahayd weeyaan almaqsuulu ee la mayray haddana maro horay loo dhaqay baa awlaa ka habboon min aljadiidi sii cusbayd wa aqalul kafani kafanta inta ugu yari lifaafatun maro dheer weeyaan oo waaxidatun keliya taasoo tasturu qarinaysa jamiica albadani jidhka dhammaantii qarinaysa ilaa ra'sa almuxrimi kii xajka xirtay madaxiisii maahane iyo wa wajhaalmuxrimati gabadhii xajka xiratay wejigeedii maahane inta kale maro kala gaaraysa oo fa yaxrumu waxaa xaraam ah satruhumaa labadaa la asturidooda madaxaa qofka xajka xirtay ee ninka iyo gabadha wejigeedaba in la qariyaayo waa xaraam ayaga marada ugu yar marada ugu yar ee lagu kafani kara maydkani waxaa weeye hal maro oo dheer maradaasoo kala gaaraysa dhammaan qofkan maydkaa jidhkiisa oo dhan haddii qofku uu yahay nin raga ninkaasoo xaj xarmanaa oo isagoo xaj xiran dhintay madaxiisa la kafani mayo nabigaa yidhi yaan la kafanin calayhi salaatu wasalaam ninkii hashii uu saarnaa ka dhacay iyadoo la xajinayo yaan madaxiisa la kafanin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la beegsanaya ayuu soo baxayaa maalinta qiyaame marka madaxiisa la asturimayo qofkaas gabar haddii ay tahay muxrimadahoo xaj xiran oo xajkii ku dhimatayna wejigeeda la qarin mayo mare marka qofka dhintay jidhkiisa oo dhan kala gaaraysa haddii uu ahaa qof xaj xiran oo ragana madaxiisa maahana inta kala asturaysa gabar haddii ay ahaydna wejigeeda maahana inta kala qarinaysa maradaas ayaa ugu yar weeyaan kafantii wa aqalulkafani kafanta inta ugu yari lifaafatun maro dheer weeye guf dheer taasoo waaxidatun keliya taasoo tasturu qarinaysa jamiica albadani jidhka dhammaantii ilaa ra'sa almuxrimi kii xaj ka xirtay madaxiisii maahane iyo wajhaalmuxrimati gabadhii xaj ka xiratay wejigeedii fayaxrumu waxaa xaraama satruhumaa labadaas in la qariyo wa akmaluhu akmalulkafani kafanta kan ugu kaamilsani lidakari xaal uu u sugnaaday ninkii halaathu lafaa'ifa saddex maroo dheer dheer weeyaan daasoo saddexdaasoo laysa fiiha uusan ku sugnayn kamiisun kamiis walaa cimaamatun cimaamadina aysan ku aysan ku sugnayn walil unthaa wa akmaluhu kafanka kan ugu kaamilsani lil unthaa gabadhii marka uu sugnaadayna lifaafataani laba guf dheer weeyaan laba maroo dheer dheer iyo wa isaarun hoosgunti iyo wa khimaarun hagoog ama gambo iyo wa khamiisun khamiis shantaasa ayada ugu kaamilsan weeyaan qofka la asturayaahi ee la kafanayaahi haddii uu nin raga yahay waxaa ugu kaamilsan oo ugu dhammaystiran kafarta kafanta saddex maro oo dheer dheer in lagu asturo saddexdoodii baa la iskor saarayaa oo lais la isdhex dhigayaa oo la isku korgoglayaa mid baa la saarayaa taasaa lagu laabayaa maydka kadib baa haddana tii kale lagu soo laabayaa tii saddexaad haddana lagu soo laabayaa khamiis iyo cimaamad iyo kuma jiraan marka saddexdaas wayna iska bannaan tahay in lagu siyaadiyo khamiiskaa dheer ee jirki oo dhan asturaya weeyaan gabar haddii ay tahayna saddexdii maroo lasoo sheegay oo dheer laba maroo dheerdheer aan idhaahdee iyo maro hoos laga xirto sida googaradii oo kale iyo hoos laga guntado iyo khimaarkii gabadhu ay hagooganaysayee sidaas gambadii loo xirayay iyo maro khamiiska oo kale oo cabuur ah shantaasaa la isugu darayaa iyadana waa kaasaa wa akmaluhu akmalu lkafani kafanta tan ugu kaamilsani lidakari ninkii marka uu u sugnaaday halaathu lafaa'ifa saddex gufdheer weeyaan saddex maroo dheer dheer saddexdaasoo laysa fiiha kamiisun kamiis uusan ku jirin walaa cimaamatun cimaamadina aysan ku jirin walilsa gabadhii sida ugu kaamilsanina lifaafataani laba maroo dheer dheer weeye iyo wa isaarun hoos gunti maro hoos laga guntado iyo wa khimaarun gambo iyo wa kamiisun kamiiskii iisaakii iyo saakadii i wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yuudaca in lagu dejiyo calaa manaafidilmayiti midka dhintay meelihiisa furfuran iyo wa acdaa'i sujuudihi sujuuddiisa xibnaheedii qudnun suuf in lagu dejiyo ayay tahay sunnadu wa an yurasha in lagu rusheeyo weeyaan sunnadu calaa jasadihi kan dhintay jirkiisa iyo wa calaa kulli dabaqatin laab kasta oo min dabaqaatil kafani kafanta laablaabkeeda ka mid ah iyo wa calal qudni suufka dushiisaba xanuudun geedkaa xanuudka la yidhaahdo wa yudaca in lagu dejiya haddana sunnaa macal xanuudi geedka xanuudka la yidhahdo la jirkiisa kaafuurun geedkaa kale ee kaafuurkaa jiya ayaa sunnaa wa an tushadda in la xidhaa sunnaa alyaahu labadiisa bari bikhirqatin calal lagu xidho wa an yushadda in la xidhaana wafanu kafantii bishidaadin xargo in lagu xidho wa tuxallu waana la furayaa ashidaadu xarkihii canhu xaggiisaa laga furayaa filqabri qabriga dhexdiisa waxaa sunnadu ay tahay buu leeyahay sheekhu maydka meelihiisa furfuran meelihiisa daldaloola sanka iyo afka iyo in la geliyo oo lagu dejiyo suuf xubnaha uu ka sujuudana ayagana waa sidoo kale oo in suufkaa lagu dejiyo ayaa la sunnaynayaa meel alla iyo meelaha furan sanka labadiisa dul iyo indhaha iyo meelaha furan oo dhan in sidaas suuf looga saaro xubnaha toddobada ee uu ka sujuudana in ayagana suuf laga saaro waa karaamayn la karaamaynayo xubnahaas waxaa kaloo la sunnaynayaa buu leeyahay sheekhu in lagu rusheeyo oo las oo yacni lagu firfirdhiyo maydka jirkiisa iyo iyo matalanba karfanta saddexda laababka ay ka kooban tahay karfantuba geedkan la yidhaahdo xanuudka waxaa lamid a hadde miskiga bahalkan la yidhaahda cad iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa booskiisii gelaya xanuudkaas ayaa lagu firfirdhinayaa marka xanuudkiiba haddana waxaa lagu sii darayaa kaafuur kaafuurkaas ayaa lagu sii darayaa haddana waxaa sunnadu ay tuu leeyahay haddana maro in lagu xidho labada bari ee maydka sidaas in loo xidho si aan wax uga soo bixin weeyaan waxaa kaloo sunnaha haddana in calalo iyo xarga yaryar inta la qaato karfanta lagu xiro dhowr meelood laga xiro kafantii hadhowtii markii godka la geliyana waa laga furayaa xarkahaas intaas weeyaan marka inta uu sheegayaa wasunnatu sunnadu waxay tahay an yuudaca in lagu dejiyo calaa manaafidi lmayiti maydka dhintay daldalooladiisii meelihiisii daldaloolay iyo wa acdaa'i sujuudihi sujuuddiisa xubnaheedii qudnun suuf in lagu dejiyo wa an yurasha in lagu rusheeyo lagu firfirdhiyo calaa jasadihi jirkiisa korkiisa iyo wa calaa kulli dabaqatin laab kasta oo min dabaqaatil kafani kafanta laalaabkeeda ka mid a wa cala alqudni iyo suufka dushiisa xanuudun geedka xanuudka la yidhaahda carfoon in lagu firfirdhiyo weeyaan sunnadu yuudaca in lagu dejiyo weeyaan sunnadu macal xanuudi geedka xanuudka la yidhahdo la jirankiisa kaafuurun geedka kale ee miskiga la yidhahdo ama kaafuurka la yidhaahdo in lagu dejiyo weeyaan da in la xiraa la sunnaynayaa alyaahu labadiisa bari bikhirqatin good in lagu xiro calal wa an yushadda in la xirana waa la sunnaynayaa alkafanu kafantii in lagu xiro bishidaadin xarko in lagu xiro dhowr xarig oo yaryar in kafantii lagu xiro wa tuxallu waa la furayaa ashidaadu xarkihii fi lqabri qabriga dhexdiisa ayaa lagu furayaayo marka iilka lasii dhigayo ee sidaa qabriga loo geliyo ayaa xarkaha yaryar marka hore inta dhiftin loo yeelo furo loo furo loo sameeyo markaas ayaa laga furayaa wallahu subxaanahu watacaala aclam